Cool. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay tahay saddexda bisha maarch sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona xuseen barre iyo aniga oo cabdixakiin shirwax
qodobada aan idiin haynano waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo ku ganacsata nairobi oo sheegay in ay sameeyeen dhaqaale oo ay ku yeesheen sidii cudurka covid nteen oo mar kale kusoo labakacday dalkenya ay dhaqaale ka sameeyeen wadamo waxaa jira sida qatar oo kaleeto u k naftirkeeda hadda way bilowday qolyaha london ka degta inay u diraan maxaa la dhahaa karantiil oo qofka fourteen days weliba hotel lagu karantiilaayo inta badan dadkii safri lahaa awalba yaraa haddana aaday usii yaraanayaan marka caqabadaha jiroo kaleeto waa caqabadaha ugu waaweynay ka mid tahay taa waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaraha oo ku nool magaalada jabuuti oo damacsan inuu geel ku dhaqdo baadiyaha waddankaasi jabuuti waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
agaasimaha hay-adda f b i ee christopher rey ayaa salaasadii xafiiskiisa ka difaacay dhaleecayn ka dhan ah oo ahayd inay seegtay inay digniin ka bixiyaan weerarkii lixdii bishii januari lagu qaaday aqalka capital hill islamarkaana ay ku guuldaraysteen inay qayladhaan ka bixiyaan suurtagalnimada rabshad ay sameeyaan taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump si taasi lamida ayaa agaasima rey kulankiisii u horreeyey oo koongareeska ku hortago uu ka horimi baaqi ay jeediyeen qaar ka mida midigta oo ahayd in bidixda fog ay ku soo hoos dhunteen xilligii taageerayaasha trump ay weerarka geysanayeen weerarka ayay ku dhinteen shan qof oo uu ku jiray askari ka mid ah ciidamada booliska aqalka capital hill halka in ka badan boqol askar oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana guud ahaanba waddanka ugaarsi lagu sameeyey dadkii ka qayb qaatay islamarkaana lagu soo xidhay in ka badanna laba boqol iyo toddobaatan ay ku jiraan saddex soddon maleeshiyaadka dowladda ka soo horjeedaah iyo weliba kuwo kaloo midigta foga
maamulka gobolka texas oo ka mid a gobolada ugu weyn dalka maraykanka ayaa go-aan ku gaadhay in aan qasab laga dhigin in ay dadweynuhu xidhaan afsaarka ama waxaa loo yaqaano mask gudoomiyaha gobolka texas greg abbott ayaa salaasadii shalay shaaca ka qaaday go-aankan go-aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dalka maraykanka ka soo baxa islamarkaana kaalin ka qaadan kara faafitaanka cudurka covid 19 dhalinyarada ganacsatada ah ee soomaaliyeed ee ka shaqaysta suuqa tigtagyada ee diyaaradaha ama tigrada diyaaradaha ee nairobi ayaa sheegay in cudurka covid nteen oo mar kale usoo labakaceeyay guud ahaan dalka kenya uu saameyn weyn ku yeeshay una geystay shaqooyinkoodii xilli ay la daadhacayaan saameyntii dhaqaale ee uu xanuunkani biday sanadkii hore warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed inkastoo guud ahaan ganacsiga suuqa diyaaradaha ee caalamka uu ka mid yahay meelaha uu sida weyn u saameeyey dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay cudurka covid nteen haddana waxaa ganacsatada sida gaarka ah saameyntaasi u dareemaysa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka ganacsata suuqaasi ee ku nool magaalada nairobi dhibaatadan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii mar kale cudurka covid nteen uu ku soo labakacleeyey guud ahaan dalka kenya taasoo keentay in qaar ka mid a waddamada adduunku ay joojiyaan qaar ka mid ah duulimaadyadii ka imaan jiray iyo kuwii aadi jiray dalka kenya axmed cabdiraxmaan oo ka mid ah maamulka shirkadaha diyaaradaha ee duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda ee dalka kenya ayaa sheegaya in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka covid nneteen ee saameeyey suuqyada ganacsiga diyaaradaha ee xilligan haysata ay aad ula walwalsan yihiin mar kasta oo uu koronaha dib usoo laba kacleeyo mise ay xaaladuhu ay soo kordhaan waxaa imaanaya isbedello fara badan oo wadamada ay dib u fiirinayaan maadaama iyaga oo saftiga shacabkooda markasta taxgelinaya restrictionskii boolicigii mar walba waa la abdhiid garaynayaa saa daraadeed basenjarkii safri lahaa mise kasamarkii safri lahaa markasta xaaladiisa ma hubo meeshuu tegi doono wuxuu kala kulmi doono marka markasta cabsi fara badan oo maxaa lalahaa aan dhiirigelin lahayn inuu qof inuu socodkii uu sidii caadiyeed ku socdo ayaa jirto taa awgeed markasta annaga iyo diyaaradihii iyo travel industrygii dhammaantiis saameyn xoog leh ayay ku imaaneysaa waxaa kaloo intaas dheer oo maxaa lalahaa waxyaalaha caqabadaha oo maxaa lalahaa hadda cusub ka mid ah maadaama oo mar kasta qofkii flight cancellationku iska badan yahay dhibaatooyinka iska wada badan yihiin bolicy updatekii uu marar fara badan iska fara badan yahay diyaaradihii naftoodu ay hoos dhac uu ku yimid lacagihii celiskii kastamarku sidii uu ahaa uma helayaan diyaarado fara badan baa lacagtii refund bolicygii qad ka saaray taa macnaheedu waxaa waaye mar kasta annaga industry ahaan inaan inaan saameyn ay nugu yeelanayso dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay arrintani ayaa sababtay in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ka shaqaysan jiray suuqa tigidhada diyaaradaha xaafadda islii ee magaalada nairobi ay gebi ahaanba iska xiraan xafiisyadoodii hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ee weli kasii shaqaysanaya suuqan ayaa sheegaya in dhibaatooyinka soo kordhay ee ay la kulmayaan xilligan ay ka mid yihiin in qofkii ay tigidhka u gooyeen oo dhoofayo ay dhici karto in si dhib yar garoonka diyaaradaha looga soo taasoo dhibaato weyn ku noqotay shaqooyinkoodii wadamo waxaa jira sida qatar oo kaleeto u k naftirkeeda hadda way bilowday qolyaha london ka degta inay u diraan maxaa lalahaa karantiil oo qofka fourteen days weliba hotel lagu karantiilayo inta badan dhacdo weliba qarashaadka asiga uu qabo qofka iska bixinayo weliba taasoo sii dallacayso expenseski qofkii uu ku bixi lahaa marka qofka markuu tigidkiiyo qaali ah karoonihii requirementiida kale karantiilka waxaas dhan arko dadkii safri lahaa awalba yaraa haddana aaday usii yaraanayaan marka caqabadaha jiroo kaleeto waa caqabadaha ugu waaweynay ka mid tahay taa diyaaradaha iska juulka laga bedelaya naftirkooda waa caqabad kale oo saa uga warheysi diyaaradihii si saxa uma baxaan iska juulka waa la kansalaya diyaaradda last minute laga yaba in diyaaraddaadi la kansalo marka balaankii dhan baa wax iska bedelaya marka culeysyo badana iska jira wallaahi dee si si daarigtay u saameyneysaba markii ay waxaasoo dhiba dhaco annaga koley markuu travelka bato dadka safraayo basenjarada businessyada waxa furan oo dhan markay safraan dadkaas unba annagana shaqadeena ay kor u kaceysaa laakiin markii restrictiono badan iyo iyo awaamiir badan lasoo rogo waxay ku qasbanaan doonaan dadkii safraayay inay yaraadaana qasbanaan doonta markay dadkii yaraadaanna businesskiiyaa yaraanaya marka waxa ugu weyn oo na saameeyo waxaa ka mid ah businesskii hoos u dhacay iyo yacni khalkhal badan oo ka jira diyaaradihii iyo isku socodkii xataa hataa tigidhadii aad jirtid ama qofkii clientigii aad siisid wax walba oo uu u baahnayo oo u sheegtid waxaa laga yaba inay wax badan iska bedelaan waxaa laga yaabaa inay last minute wax isbedelaan hadhowti kastamka kugu soo laabto rifanadoo kaleeto dadka kastamada rifanada loo celin jiro kale diyaaradaha qaar oo kaleeto hotel rifanada way joojiyaan inkastoo hadda dib loo bilaabay laakiin sidii hore ma aha lacaga badanaa meesha ku lumeyso kastamkii inta badan adigii ku yaqaana adiguu kaa rabaa lacagihii adigana diyaaradii aad ka dalbeysaa marka wareer badanaa jira qaar ka mid ah wadamadii uu ku tiirsanaa ganacsigooda oo ay ka mid yihiin wadamada ingiriiska iyo imaaraadka oo joojiyey inta badan duulimaadyadii ka imaan jiray dalka kenya sababa la xiriira cudurka coronavirus ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha caqabadaha ku keenay ganacsiga suuqa diyaaradaha oo ay ka shaqaysan jireen dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a
haatana dhegaystayaal aan jaleecno dhinacii kaalmaa heesaa islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay qaadayaan cabdirasaaq anshax iyo shabcaan daawuus
dhalinyaro dhowr ah oo ku noola dalka jabuuti ayaa xilliyada xagaaga u dalxiis taga magaalooyinka ka baxsan jabuuti si ay uga xagaabaxaan kulaylka ka dhaca halkaasi qaarkood ayaa taga dhulka baadiyaha ah si ay u soo cabbaan caanageel cabdilaahi aadan ayaa dhowaan ka soo laabtay miyiga magaalada jigjiga halkaas oo uu ku soo arkay dhallinyaro badan oo ku dhaqda geel ayagu leeyihiin waxaana uu cabdilaahi damiciise ah inuu geel u iibsado islamarkaana dhaqda uuga warramay wariyahayaga sagaal siciid faarax hooda markaan hota kiliga shalada aan tegey gaar ahaan nimankaan tegay jigjiga dhagaxbuur wixii ugu weynaa inaan arkay ee waxay ahayd geel ayaa caan ku taaliri oo taasaa igu weyneed inaantaan ka soo arko gobolka jigjiga ilaa dhagaxbuur waana soo arkay geel fara badan oo maashaalla aada u qurux badan oo la xanaanaynay iyo rag furfurcoon oo geelaa ka shaqaynaya
marka dabcan haddaad tagtay soonihii geelu joogay caana geelna waad soo cabtay haa dabcan caana geel waan soo cabay oo waawan dhex joogsaday geel fara badan oo weliga geel ma dhex joogsan intaan noolahay jabuuti waana arkaa xabad dhowr xabad waxaa waan arkaa laakiinse meel ay geela ku badan yahiin aan dhex joogay maantaas igu horeysay geel fara badan ilaa kumaa kun ku dhow ayaan dhex jooga oo geela oo kiiba uu iska leeyahay boqol iyo boqol iyo in ka badan oo haalaad oo geela lo iyo geel iyo awrkoogiiba marka dhallinyara iskala geela haa dad dhallinyaraa iskale oo shabaab oo facayga oo ayaa oo reerlaa jiro oo dadkaasaa le geelaba iyakaana ay kala tutusay geela biyahay dhaaminayaan waxaasoo dhan iyakaa ay kala berayaad marka ma waxaa tagtay meel geela lagu xareeyo oo uu degan yahay ma tegin horta meel lagu xareeyo oo xero ah mid maan tegin laakiin waxaan tegay ahayd meeshay waraabka loo keeno waraabina ceelka lagu waraabinayaan ayaan ayaan ayaan tegayd marka ceelkaas ayay loo keenaa subax kastaba ayaa la keenayaa caanahan doonina cabno oo markii ugu horeysay waxaan caanahan la siiyo caanaha horta waxaan caanaha geela oo daraya oo xoortii la weynayo makadan cabdi war eelisa caanaha markaan tegay oday baan wada oo aan gacan lahay caanihii waxaa la dhameeyey hadda geelow haa fadhiisto markuu kacaa ayaa ayaa lagu lisi waktina way qaadato oo toddobadii ilaa koo iyo toban koo iyo tobankii ayay nooliseen xilliguu awrku geelow kacay
marka geelu wuxuu leeyahy xilli isagu iskii uu kaco haddii kale lama maali karayo haa lama maali karayo hadda biyaha marka la waraabiyo lasaa looma liso geelaha wuu fadhiisan markuu cabaar fadhiyo ilaa saddex saaca meelaha xilligaasu kaca caanaha si fiican looga lisa marka waa geel la tababaray markuu iska nafiso biyihiis cabo iska yar galgasho hadduu doono markaa kadib in la maalo haa saas wey waxay kule xilligaasaa lagu waraab ayaa lagu lisiyo markaasa caano lagu lisaya maasha allah oo siniintiisa carfigeyga uurguunkeyga aa kuba raaxaysanaysa walahi war caanahan ayaa magaalo kasta noo geeyay marka waxay ahayd udgoon markaad eegto caanihii iyo joogii iyo maca geela siniintiisa iyo kulli siniintiisa iyo dhexjooggiisa quraataba ku raaxaysanta xala ilaah inay ka dhex saarin baa leedahay geel dhexdeeda dhaqankan remiig waa geelwen geelu wuxuu weyn waa sheekhsi quraatay haddii aa geel leedahay waxaata nin maalqabeena toban haalaad iska daa kale toban haalaad nadaa leedahay maalqabeen baa tahay marka geel waan jeclaa waxaan jeclaystaba in anugu iibsadaba geeli marka hadda inaad geel dhaqata ma ku tala jirtaa haa waan ku dila jiraa geeli bas waan soo arkay quruxdiisii iyo karaamaduu leeyahay iyo waxaasaan soo arkay weliga maaasa arkin laakiin maanta waxaan ku dila jiraa insha allah inaan geel aan iibsado insha allah doolar
xoolaha kale ee jooga maxaa kaloo ka mid a halkaas waxaan kusoo arkay waa geel uun markaa dhagax madow baan ayaan gaarhan deganaa markii aan tegay kilinkaasi marka xaggan kale aan xoolaha labaada aan arkay igu soo xigay waxay ahayn lo lo-daana waxaa aada u dhaqdaa degmada mulle caano lagu magacaabo ayaa aada looga dhaqdaa geel iyo lo-o labadu way dhaqdaan adhi inta badan ma dhaqdaan adhiguu ku yaryahay marka lo-daaba aada loo dhaqdaa magaaladan waxa weyaan waxaan ugu tegay magaalo caanahaygu walalo untay oo dee jirku dhisaaba caanahaasi afar ilaatan ka saa wax la kusiina caafad caafaddaa tegta caanay ku siinaysaa waxaa weeye waa kookooga iyo sharaabkooga martida u timid waxaa la siiyaa caanaa la siiyaa marka dhaqankii marka mulle caanan oo lagu magac daray oo waa gobolka degmada city ugu caana badan
intii la lisayay adu marna matir walba iidhiib aan lisee lo-da ama geela dee hab baa loo dhisaa oo lisaantaanka faray qaar laalaabiyo qaar wey ayay ku lisaan oo waxaan riyaha maan lisi karaya mariye kan ma ma karayaan inuu haraatiyaa ka baqayo geeli waxaan galtugoo kale erarka oo tame leerao erar ayaan tegay degmada erar oo waxay ku taallaa degmada city bay ku taallaa marka erarna waxaa taalla maasha allah waxaa leerahaa wahooygii qudradda cambada iyo ninta ayaa aada uga baxa rijaadkan aad buu uga baxaa waxay caan ku tahay biyaha kulul qofkii tegay ayaa garanaya wixii ree jabuuti o dhan waa weli yaqaan meeshaasi waa meel laisku wadaymado oo qoomiyado kasta ayaa yimida caafimaad sareecna waa laga helaa waa biyo waxaa jira lagu meedhanayo oo diirimaad ah oo aada u kululeen fardiirsa ayaa la galaya waxaana la bixiya toban qarshi iyo biyo kule waxaa jira kulul oo qofku khadhaara oo cabayo oo saddex qarshiya biyahan waxay shubtaa caloosha marka safarkaaga dalxiiska makeligaa baa tagtay yaa kugu heliyey waxaa igu weeliyey owladayda ayaa igu weelisay oo saare maxamed cabdilaahi leero iyadaa igu weelisay oo aan wala soconay
marka hadda jacaylka geela haddaan dib ugu soo noqdo may kaa go-antahay inaad geel dhaqatood ood ood xoolo baadiyo ku lahaato sida dhaqankeena haa waan aad baan u jecelahay inaan geel insha allah aan dhaqdo waayo marka halkaa aan joogo degmada mulacaana markaan joogo oday abtigaya ayaa igu tirishgeliyey inaan geel ama lo labadaaba aan dhaqdo wuxuu iri waa hanti maguuraana waa hanti kuu daalla wax addee u baahantii xoolahaaga ku daafacaya wax ku qabsan marka waa inaad keed soo dhaqatid oo xoole iibsatid oo waa ina xoole dhaqatid ugu yiri dhalinyada insha allah waxaan leeyahay ree jabuuti iyo dhalinyarda soomaalida oo dhan waxaan leeyahay ha ku dhaqdaan xoolaha magaalo haddaad joogtid miyiga waan baahannahay waayo markii magaalo lasoo galay miyigu wax walba naga baabeen xoolihii naga baabeen adoo magaalo joogo waa ina xoole ku dhaqatid baadiyahagi waayo adiga resefer ku tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inila socsiinayaa samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka premier league ee dalka ingiriiska kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gaartay guusheedii koob iyo labaatanaad oo xiriir ah tartamada oo dhan kadib markii ay garaaceen kooxda wolverhampton wonders oo garoonkooda ugu soo martisay manchester city oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jirta sanadkan ayaana afar gool iyo gool ku garaacday kooxda wolverhampton wonders ee kubadda cagta afarta gool ee kulankaasi ay ku badisay kooxda manchester city ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyey weeraryahankooda gabriel hisos hal gool waxaa u dhaliyey ciyaaryahan riyaad mehras halka goolka kalena uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan dondogor oo ka tirsan kooxda wolverhampton wonders halka goola ee la timid kooxdii martida ahayd ayaa waxaa u dhaliyey kabtankooda conor catley kooxda manchester city ayaa habeenkii xalay ahaa shan iyo toban dhibcood ku qabatay horyaalka premier leaga oo hogaankiisa ay sii dheeraysteen waxaana kooxda kusoo xigta ee manchester united ay caawa la ciyaari doontaa kooxda crystal palace ee kubadda cagta manchester city oo hogaamiye tababar ee bebe guardiola ayaa weli muujinaysa siday u tahay koox faramarooqsan karta horyaalka premier leaga ee xilli ciyaareedka ka kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee caawa la ciyaaraya ayaa waxaa ka mid ah kan kooxda banley ay caawa ku martisoori doonto garoonkeeda kooxda lester city halka kooxda astonvillana ay booqan doonto kooxda sheffield united dalka talyaanigana kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guulaysatay kulan ka tirsan horyaalka seraaga oo ay la ciyaareen kooxda sbazia ee kubadda cagta yuventus oo sanadihii lasoo dhaafay maamuleysay horyaalka seraaga ayaa hadda aan u caaboonayn sidii sanadihii hore waxaana habeenkii xalay ahaa ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda sbazia goolasha saddexda ah ee kooxda yuventus ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah cristiano ronaldo federigo kiesa iyo alvaro barata kulamo kale oo ka tirsan horyaalka seraaga ee kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda napoli ayaa waxa ay wajahaysaa kooxda sosolo oo garoonkooda ay ku booqan doonaan ac milan oo toddobaadkan ka guulaysatay kooxda romana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda udineza ee kubadda cagta atlanta waxa ay la ciyaari doontaa kooxda crotona bonaveto iyo halas verona ayaa isku aadan kalyarina waxa ay marti soori doontaa kooxda bolonya fiorentina iyo roma ayaa iswajihi doona iyadoo lagu ciyaarayo garoonka kooxda fiorentina janawana waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda samdoria ee kubadda cagta dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal aan mar kala dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan u qaadayo fanaanka cawaale aadan
madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar wiilay dheer maanka waxaan degmada ku hayaba madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maasheeye habluqu hablahaan magacweyn argeysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maasheeye habluqu wacan boosaaso iyo mudug ablaha muqdishiyo marka cabgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diiridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugey sawacan boosaaso iyo mudug hablaha muqdishiyo marka cabdaala mawjadaha bay dhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga markada boorame basnada diiridhabe maamuusta hablaha jabuuti muqweyn waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhasheensaddex magac magac waa mariinkay asura waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee saddex magac magac waa mariinkay astura murtidii waa ammaan haweeniga murteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlaan inta iga maqan hawadaanu marin murtidii waa ammaan haweeniga murteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlaan inta iga maqan hawadaanu marin
intaasna dhegeysta waxaa nagu idil barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa v o a idilistaas iyo nabadgelyo
ilageermaanka waxaan degmada ku hayaba mardalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar milaydheermaanka waxaan degmada ku hayaba mardalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar mahuuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiye hablubu hablahaan magac weyn argaysa ku maray mahuuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiye hablubu sawacan boosaaso iyo mudug hablaha muqdishiyo marka cabdaala mawjadaha baydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga markada boorame masnada diiridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn marsawacan boosaaso iyo mudug marka cabdaala mawjadaha baydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga markada boorame basnada diiridhabe